mas-uuliyiinta magaalada kismaayo ayaa digniin u diray dadka xukunka u doonta deegaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan dadka go-aankaasi qaata warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da ee kismaayo aadan maxamed salaad hadalkan kasoo yeeray gudoomiyaha cusub ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii waayadii dambe bulshada ku dhaqan meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ay xukunna u raadsanayeen kooxda al-shabaab ayaa waxa uu digniin adag u jeediyey dadka xukunnada u doonta al-shabaab isagoona sheegay in magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee maamulkiisa uu ka taliyo marnaba aysan qaadan doonin in dad al-shabaab xukunno ka soo qaatay ay yimaadaan magaalada gudaheeda waxaana uu sheegay in arrintaasi marnaba aanay suuragal ahayn sida uu hadalka u dhigay cumar cabdulaahi maxamed faraweyne gudoomiyaha cusub ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo oo la hadlayay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo xilli uu xafiiska la wareegayey waxaa jira kooxo sharwadayaal ah oo ummadda dhibaato ku haya kooxahaas iyo dowladduna siyaasa cad bay ka leeyihiin ciidamaduna waa la dagaalamayaan annaguna waa la dagaalamayna annagoo ciidamo la shaqaynayna waa laga yaabaa dad meelaha joogjoogaaya dadku inay baqin iyo cabsigelin ku nool yihiin anugu maanta shaqadaan la wareegay inta magaalada kismaayo aan ka xukumo kama shaqayn karo cidna xukunma aadi karto shabaab markaas wacadiyaa soo maa meelaha ay joogaanoo hadda haystaan annaguba idinma dirno xulkaa ka shaqeey ma odhanne ninkii la joogo oo xoolihiisa ku dhaqanaya annagu ma haysanno laakiin waxa halka qaadi weeyeenoo xukunaa jilbi geedi weeyeen o dhan annagu idiin dhiibi weynay in laydiin soo dhiibo wiil gobol hoosta fadhiyo guddoomiya degma sheeganaya arrintaas ma aqbalayo haddeer golow waa saymo waana markhaanti dadku waana madal yaynaan berri isugu imaan haddii xukunkaasu laga soo qaato marka kuwaad waxba kama jiraan marka labaadna cidda soo qaadata sharcigaannu geynayna sidoo kale gudoomiyaha cusub ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo in ammaanka ay ka shaqeeyaan si horumar loo gaaro nolosha bini'aadanku waxaa saldhigu ah ammaanka horumarka waxaa saldhigu ah ammaanka dhammaan waxaa la rabaa marka dadka reer kismaayood intay dhegaysanaysa iyo inta hadda halka fadhidaba inaan ugu baaqo inay la shaqeeyaan laamaha amniga kalana shaqeeyaan ammaanka la shaqeeyaan amnigu waxaa hoggaamaysa dowladda hay-adaheeda amniga laakiin dhinaca kalena waa mas-uuliyad wadareed qof walba habeen hadduu socdo kismaayo amniga qayb buu kaleeyay inuu wax ka ilaasho marka sidaa darteed waxaa lagama maarmaana inaynu amniga ka shaqayno haddaynan amniga ka shaqayn ma samayn karno horumar aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo